qaar ka tirsan culimmada soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa soo saaray go-aan diiniya oo ay ku cambaaraynayaan ururka al-shabaab oo ay ku eedeeyeen inuu ku howlan yahay sida ay hadalka u dhigeen baabi'inta waxgaradka bayaan ka kooban toban qodob oo ay culimmada al ictisaam ka soo saareen magaalada garowe oo dhowaanta lagu dilay sheekh cabdulqaadir nuur faarax gacamey oo culimmada dilkaasi ay ku eedeeyeen ururka al-shabaab waxa ay mar kale ku celiyeen baaqoodii ahaa in la qabto shirweyne looga hadlayo dhibaatada lagu hayo culimaa udiinka waryahayaga garowe nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray bayaanka culimmada ay maanta soo saareen ayay kaga hadleen tallaabooyinka u qorshaysan ee la xiriira kulanka guud ee lagu dhawaaqay waxayna cambaareeyeen al-shabaab oo ay sheegeen inay ku howlan yihiin baabi'inta waxgaradka sida uu sheegay sheekh axmed cabdisamed oo bayaanka akhrinayey waxaan u caddaynaynaa muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed in kooxda al-shabaab ee dishay sheekh cabdulqaadir nuur faarax allah u naxariistee in ay tahay koox burcad ah diinta islaamkana aan wax shaqo ah ku lahayn ayna tahay musiibo iyo cadow aan ummadda u reebayn diin naf maal caqli iyo sharaf midna waxaana arrintaas caddaynaya shirqoolka haldoorka ummadda ee ay samaynayaan sida culimmada aqoon-yahanka salaadiinta siyaasiyiinta saraakiisha ardayda iyo ganacsatada sidoo kale qarxinta xasuuqa qixinta cabsigelinta niyadjebinta iyo dulaynta ummadda soomaaliyeed ay kula dhaqmayaan waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in aan ilaahay iyo rasuulku farin in dadka muslimiinta ah la gaalaysiiyo ama la laayo shareecada islaamkuna aysan qabin arrintaas kooxda al-shabaabna ay ilaahay iyo nebiga ku been abuuranayaan culimmada ayaa bayaankooda ku sheegay dadka fulinaya falalka ay geysanayaan al-shabaab inaysan matelin qabaa'iladooda islamarkaasina aan loo aanayn karin beelaha ay ka soo jeedaan haddaba waxaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan sida maamulada qabiilooyinka iyo bulshada oo dhan inay si wada jir ah uga hortagaan kooxda al-shabaab ee dabargoynaysa ummadda maadaama ay yihiin khatar ku wajahan ummadda idilkeed waxaan shacabka u caddaynaynaa in kooxaha shirqoollada iyo qaraxyada fulinaya aysan matalin qabiilooyinka ay ka dhasheen lagalana tashan dadka ay bartilmaameedsanayaanna aysan u dilayn qabiil ahaan aysanna jirin qabiil loogu danaynayo falalkan guracan ee ay ku kacayaan sidaa daraaddeed sharci ahaan looma aanayn karo beelaha ay ka soo jeedaan mana bannaana in dadka falalkaas fulinaya lagu kaalmeeyo la magangeliyo ama gabaad loo noqdo marka la qabto dembiilayaashana looma gurman karo looma doodi karo lamana difaaci karo sharci ahaan culimmada ayaa bayaankooda ku sheegay in maamulada dalka looga baahan yahay ku dhaqanka shareecada islaamka cid kasta oo dembi gashana lagu xukumo shareecada waxaan u soo jeedinaynaa beelaha soomaaliyeed inay ka digtoonaan ka digtoonaadaan utunta iska horkeenka iyo colaadda ay ka dhex abuurayso kooxda al-shabaab waxaan kaloo soo jeedinaynaa inaan dheg loo dhigin dicaayadaha marin habaabinta ee kooxdaasi u adeegsato weecinta iyo daboolista faldembiyoodkooda dadku way wada ogyihiin arrintaas toddobo waxaan caddaynaynaa in kooxdii faldembiyeed isu kaashata ama wada fulisa sharci ahaan isku xukun yihiin sida kan amray kan dilay kan lacagta baxshay kan soo ilaaleeyey kan gaariga ama guriga u kureeyey kan qariyey iyo kan raacdo reebka ah waxaan mar labaad u soo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed maamul iyo shacabba in la isugu yimaado shirweyne heer qaran ah oo looga arrinsanayo dhibaatada kooxda al-shabaab ay ummadda ku hayso kulanka ay dhowaan culimmada ku baaqeen ayuu sheekh axmed cabdisamad sheegay inuu ka horeyn doono kulan cilmi baarisa oo wixii ka soo baxaa la horgeyn doono kulanka ay iclaamiyeen dadka waxaanu ka doonaynaa ugu horeyn shir hordhac ah inay culimmada soomaaliyeed yeelato oo sharci ahaan arrintan ay diraaso cilmiya shirweynaha ka soo bandhigto oo ilaah iyo rasuul waxa ay arrintan ka qabaan iyo sida sharciga waafaqsan oo looga hortegayo ayaa la soo bandhigayaa kadibna ficil ahaan ka hortagan sharcigu ina ku waajibiyey sidii loo fulin lahaa farsamadeeda iyadoo bulshada soomaaliyeed ay isugu duubantaho u dhan tahay maamul qabiil ururo islaami ah dhammaan shacbigu uusan u kala maqnayn waayo dadkan haddii aan loo dhammayn hadba meel bay ku dhuumanayaan gobol ama qabiilo gaara bay ku dhex dhuumanayaan markay ku waarogaanna meel kale ay u wareegayaan laakiin hal mowqif haddii hal mar ummaddu ay u dhan tahay oo ay ku wada qanacday qaado way dhib yar tahay iyagana waa la badbaadin karaa ummaddana sharkooda waa laga badbaadin karaa mar wax laga weydiiyey qaabka looga hortegi karo dhibaataynta culimmada gaar ahaan sugidda nabadgelyadooda ayay sheegeen jamaacada al-ictisaam dadka isku meel uga soo wada jeesta dhibaatada socota ma maqashaan somalilan kama sameeyaan inta badan waad maqashaan somalilan magaalada lascaanood iyada xukunta dadkiina nag baa lagaga dhigay laakiin burco iyo hargeysa iyo berbere wax laguma dilo sababaha qayb weyn waxaa ka ah shacbigu mowqif bay waxaan ka istaageen bele loo soo diray oo xasuuqaysa inay tahay guri qofka kiraysta oo aysan garanayn iyagaa hore ka ribood garaynaya tagsi ninka ka kiraysta iyagaa hore ka ribood garaynaya suuqa adoo maraya haddii lagu garayn waayo war baa lagaa geynaya markiiba horaa laga qabanaya dembiilaha halkan puntland iyo xamar intii aan aada loo dadku u soo jeensan waxay la baabi'een dadkiibaa qolaba qayb qarinaysa waxaa loo arkayey oo dadku u arkayeen wax ninka xukunka haysta kooxda la shaqaysata khatar ku ah qabaa'ilku waxay u arkayaan qabiilooyin kale bele ku jeeda qabiilooyinka qaar baa soo dhoweeyoo taageeray kuwa ugu taageerada badan bay xasuuqeen sheekh axmed cabdisamed ayaa sheegay in maamulada qaybtood ay kaalin ka qaateen soo qabashada dadkii lugta ku lahaa dilkii sheekh cabduqaadir waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa oo noo fududeeyey howlo badan oo ay ka mid tahay aaskii sheykha iyo qabashadii dembiilayaasha qayb ka mida waxaan kaloo u mahad celinaynaa dowladda puntland sida weyn ee ay hawshan isugu xilqaantay waxna uga qabatay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda somalilan oo labaduba kaalin ka qaatay wax ka qabashada dhacdadan dowladda federaalku dhaawacii qayb ka mid ah ayaa wafdigii ka yimid uu qaaday somalilan waxay qabatay dadkii sheekha dilay qayb ka mid ah labadii habeen ee ugu dambeeyey ayaa waxaa culimmada soomaaliyeed ee u yimid aaskii sheekh cabduqaadir nuur faarax ku qabteen magaalada garowe nadwo ay kaga hadeen dhibaatada laga dhaxli karo dilka dadka islaamka ah nuux muuse birjeeb v o a garowe